gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed u tegay si ay uga qeyb galaan shirka maanta ka furmaya magaalada baydhabo kaasi oo looga hadlayo arrimaha bani-aadanimada soomaaliya maxamuud macalin cabdulle gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka ayaa ka warbixinaya safarkiisa magaalada baydhabo iyo shirka arrimaha bani-aadamnimo ee ka furmaya baydhabo shirkan uu ka duwanaan doono shirarka hore oon qaba jirnay maxaa yeelay xilli wuxuu ku soo aaday adag xilli wuxuu ku soo aaday adduunyadii oo dhaqaalihii iyo wixii ay isbedeleen xilli wuxuu ku soo aaday runtii ummadda soomaaliyeed ay weli istragalkii iyo dagaalkii dhinacna dagaal shabaab ka socdo dhinac meelaha qaarkood abaar ay ka jirto meelaha qaarkoodna runtii weli uu barakicii iyo saamayntii hore ayna saamaysay ayna haysato marka runtii magaaladaana waa magaalo soomaalidu ay ku taqaano soo dhoweynta iyo isukeenka waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan isugu keenno ummaddii soomaaliyeed oo kala duwan ama business communitiga ha noqoto ama ganacsatadii culimmadii afarta gaarba in la kala yimaado adihii internationalka caalamiga ahayd doonarkii ciddii cid kastaaba inay beritooda shirkaas kasoo qayb gasho si aan bal arrimaha taaganna wax isaga dhahno xaaladii hore lagu jiri jiran laguma jiri karee si aan ummaddaani ugu samayn haynay si u adkaysi oo ummadda soomaaliyeed ay u naqaneeda ummad iyadu is hogaamiso qacanteeda hogaamiso marka shirkaanu shir noocaasoo noqon doona haddii ilaah yidhaahdo kulli waa isula joognaa aad iyo aad aad u mahadsantihiin kulli dhammaanna waa idinkaga mahad celinana waana rabnaa insha allahu tacala wafdigaas culus soo imaan doono oo ilaa biri socon doonana in lala soo dhoweeyo oo ay mataqaanaa xo ahay ay si wacan u fujiyaan warbixinada iyo waxaasoo dhan meeshaas lagu bandhigi doonaa shirkan ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan xubno ka socda maamul goboleedyada hay-adaha caalamiga ah iyo dowladda federaalka soomaaliya waxaana looga doodayaa sida wax looga qaban lahaa arrimaha bani-aadamnimada soomaaliya